bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaa ilaa ka dhowaada warka hiraanma idaacadda raadiha baydhowasing hayta qodobada warkaananku door kuran saaxiibayaal hiraabnimadan weliba ku mid ahaa madaxweynaha galmudug oo kulamo kuwada magaalada gaalkacyo madaxweynaha puntland weliba usideeri kismaayo welibana milisetiya ka dhawaayay madaxweynaha jubbaland baarlamaanka carabta oo dhawaaya xilligii dheesa doorashada soomaaliya nimco xuseen oo ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti ingiri bil sharafa iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo sheegay in marnabanin dul qaado doono shakhsiyaadkan gacan hatiyo t b l f iyo abiy axmed weliba us aray haddii iyo daandaansi markaliya wadan mundul qaado korna hiraafeeda dhegeystayaal weliba waa hiraabanimo jimaace taariikhda ninka beeganta lamada bilo toddobaad ee sanadka lamada kun iyo labaatii kooda dhegeystayaal intaas weliba ana qodobada warkaan hiraabtaanka door kulan dhegeystayaal laka dhawaada warkii hiraabnimo faahfaahsan hiraafeeda dhegeystayaal kabilownay koonfur galbeed howlgal si wada jira ee unsuubiya ciidamada daraawiishta koonfur galbeed militariga soomaaliya iyo kumaandooska danab iyo weliba dhammaan la qaaday isbaarooyinkii yaalay jidka hiriyow baydhabo iyo weliba muqdisho howlgalkan oo rakahay wasiirka amniga koonfur galbeed weliba qeyb ku hahay wasiirka arrimo gudaha taliyaha ciidanka daraawiishta saraakiil kasoo darartay ciidamada militariga weliba kumaandoosta danab andidarari howlgalkan isbaari qaadowka ee weliba ciidamada guwaayana isbaarooyin shal e balow daawuud buula iyo weliba isbaaro taraafik weliba dofeysyo maleeshiyaad beeleed iyo kusuubsan gudaha degmada wallaweyn muddada usudarari howlgalkan weliba ciidamada hubinta ee gacantaha ka dhikanaa askar sharci dare e beesanka qaasi baawarta isticmaalo wadooyinka muhiimka ee gobolkii weliba guud ahaan dalkana haddaba taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed yaa warbi isaragaytan horti daud buule waay daud buule hortan balow titan oo kiiga titan waay tilamaad in lagi lig arago lan lig aragro malle lagi lig aragina lan lig absa malle man si si jida aragaytan isbaarid korid un qaadni isbaarid balow waay balow ku bilawni isbaarid balow ku bilaaban sidareraana isbaarid kal dhiman ilaa tabela kullil akamariyaan la un gordaana ma jirto
geeka wali howlgalku wedne degmada waliweyn oo howlgalkan ay dadkii oo waliba isbaarooyinkii iyo iyo shishalgooyen oo beledkii shishalgooyen aniguna isbaarooyinkii nuku qaadna walaay xumayna unu hirna walaagii oo ciidamadii oo fayl ahaaytay oo nadiifka ahaaytay oo ciidamada daraawiista iyo nabadgelyadu walaay walan dhammaan iyo walaay walan galaay walaay walan galaayna aniguna si wanaagsan aan wada shaqaysiina oo shaqo aan gelinna walaagii xaani oo waybu ah haayan isbaarooyinka haayan oo beledku ku dareer waay na anti karaan anti oo una hata aragni oo una helni walaha qobadi anti kale oo waliba dhammagna hasii qobada doogna waana waliin sheegane bulshada reer waliweyn iyo ciidamada waliin sheegane asbaarad dembe malkaaraga kor lan daraawishe oo liinka talagali xadki usugi lahay hadan hayna may kaaraga kor laakiin lika araga wala alla walaagi markaas usugi oo galantiiska la jara walaay kala qabada sharci yeelay dembe alla dembe usugmada lika araga yeelay koonfur galbeed ciidamada koonfur galbeed dhammaantiyo ku waliweyn malkaaraga doonna meel niinka talagalna oo taliyaajo iyo waliba shaqa liindar in hayna dhankilkaraga usoo baawar kor surni nabadgelyo huma kuweda usoo dhawaato kuweda hataba malni sheegna meraan antuna hata hayna iyo anti kale oo xumaanto ka jarti yoonna wal wada qobada doon waan waxaa wada hiiraan ilaahay obeer
kaaseyt weliba ay taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed oo ku hadalay howlgal isbaaro qaado oo markaasi ku wadeen degmada wallabeen ee gobolka shabeellaha hoose wali ku guda jirna dhegeystayaal warkii hiraanma idaacadda raadiha baydhabo saas oo kale haddii horan kasii darana qodobada kale ee warkaana madaxweynaha galmudug iyo hufduus hogaamiyoya shalay diiray magaalada gaalkacyo weliban uusu bilaabay kulamo lanku hadal xaaladda ammaan ee gobolka mudug oo maalmole dhaafiya xumaatay qoorqoor iyo weliba uusula kulamo doonay geeka odayaasha dhaqankii weliba qeybo shaldubun ee bulshada welibana uusan sheegay in dhammaan in dhowaan iyo qaado doona howlgal kudhin ee ururka al-shabaab weliba likuwada saas oo kale in booqasho usikasada deegaanka wisil oo dhowaan dad badan iyo dhimadan kureed markii al-shabaab ka qaaday weerar culus balse ciidankii weliba dadka deegaanka ilanka guuleysana ee deegaanka inilka qobsada boqolaal kumid ee ciidanka galmudug weliba deegaankaasi tijeeriy hadda welibana iyo sheegana in guud ahaan gobolka mudug laka saaro doona al-shabaab saas oo kale madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe weliba garoonka diyaarado sayid maxamed cabdile xasan uuse ka dhawaayay madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi deni yuufdus hogaamiyay madaxweynaha puntland yuufdushay weliba booqasho maalmo qaado doona iyo kaseedana jubbaland oona kulamo shalduwan la qaado doonaa madaxda dowladda jubbaland iyo bulshada mas-uuliyiinta weliba inta booqashadii dareertay kulmlwadhadoonan kulamo kuwa dhada doonana xaalada dalka weliba iskaashiga lamaada dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka carabta mudan ee caadil bin cabdiraxmaan cali casuumi weliba uu saadhawaayay go-aankii oo saareen golaha wadatashiga qaran ee ka saabsan jadwalka doorashooyinka gudoomiyaha weliba uuse bogaadiyeysada madaxda soomaaliyeed iyo u muujiyay mas-uuliyad wadareed si hor eh lanka qaada usoon markaas intaas kasii daray in baarlamaanka carabta garabteeganya soomaaliya silin xaqiiji xasiloonidii weliba horumarka dalka gudoomiye cali casuumi weliba uusan ka baaqay wadamada carabta iyo weliba beela caalamka inyo taageeraan soomaaliya silinka mari dhaliya heshiiskii la jeeriyay saas oo kalena usadheeda doorasho daafurana ra-isul wasaaraha dalka jabuuti mudane cabdiqaadir kaamil maxamed weliba bila sharaf uusan hiray nimco xuseen cismaan oo ee gabar soomaaliyeed oo dhowaan qortii buug hiil iyo weliba hagarbax e nimco weliba markii habandhigtay buugga weliba casuumaad rasmi ee ku hadlay dowladda jabuuti welibana maalmoonbay ku sugnaatay dalkaas jabuuti nimco xuseen weliba muqdishoha ka bandhigtay buug ka diyaaradii walaalaha jabuuti ee dhiigga ninhuria meeliisiin dhegeystayaal warkaa isinka dhuunsaitan weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo dowla deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya weliba ku hadlanaa sababashan in hanagadan t b l f oo dhowaan la wareegtid magaalada muhiimka ee makeele kureed markii meelisaydi iyo ka baxeen ciidanka etoobiya madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustaf maxamed cagja weliba sheegay in maamulisha uusi tallaabo adag ka qaado doona shakhsiyaadka taageerada eh t b l f oo markaas reed aan la wareegay taalada ama talada dalka etoobiya weliba saasoo kale tilmaamay in dhammaan la adkeeyay ammaanka magaalooyinka dowla deegaanka soomaalida silanka horseeda inyo ka dhiyan falal amni dara intiyo dareeran howlgalada marnaba mandul qaado doona shakhsiyaadka gacan haatiyo ururkii soddonkii sano ee ee lahadhaafi baabiyi bulshada soomaaliyeed in dhaqaale iyo weliba mid bulshaba anka dambeynta weliba uuse tilmaamay in shacabka soomaaliyeed ee lagafadow inyo xasuusnaadaan xasuuqii kudhii dowla deegaanka oo sheegay in t b l f iyo ka dambeytiye warkii dhegeystayaal hiraanmadan isinku dhuwinsaasay idaacadda raadiyaha baydhabo saaxib yaal antoni gudonye
sanku neefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafaday